waxay soconaysaa lixdan iyo toddoba beri soconaysaa insha allahu tacaala sida joogtada ah waxaan ka hawlgalla hadda anaga wasaaradda xanaanada xoolaha annakoo ah wasaaradii qarankanu oo u xilsaaray inay dar yeesho xoolaha oo ah lafdhabarta dhaqaalaha ee dalka inaynu si joogto ah daaweynta iyo tallaalka xoolaha sanadkii ugu yaraan saddex afar goor uga qayb qaadanno kanna waxa weye waa tallaalkii ugu horreeyay sanadka bilowgiisii january insha allahu tacala waxaanu rajaynaynaa bilaha soo socda marka kanu dhammaado inaanu hawlo kale oo iyadana cudurada iyo cudurro kaloo lamida aanu daweyntiisa iyo tallaalkiisa ka hawlgallo bihii hore waxaanu iyadana dhamaynay daweyn baanu dhamaynay oo gobollada ka soo dhamaynay waxaa buuriya shaqaalaha iyaga wasaaradda xanaanada xoolaha oo runtii ah shaqaale firfircown oo farsamahaan u firfircown hawlqabad ahaan u firfircown aqoon ahaan u firfircown oo mar kasta heegan u ah oo mar kasta heegan u ah hawshaa xoolaha iyo tallaalkeeda iyo daweynteeda taga meelo qorfooyin ah meelo gebiya ah meelo abaar ah meelo barwaaqo ah meel kasta oo somaliland neef joogo oo aanu meel u ka maqan yahay neef xoole aanu jirin inay goob kasta istaagaan god kastaba galaan xoolaha soo daweeyaan oo tallaalaan xiriir la yeeshaan dadka xoole dhaqatada ah dadka u baahan dadka u jilicsan somaliland waxaanu dadweynaha somaliland ee xoola dhaqatada ah meel kastoo ay joogayaan aan ku boorina inay gacan siiyaan shaqaalaha u tallaaliya xoolahooda ee u daweynaya waxaanu doonaynaa madaxda gobollada iyo degmooyinka bayrada iyo degmooyinka waxgaradka cuqaasha in hawshaa gacan laga siiyo oo hawl giddigan wada saamaysa annagu waxaanu qaadanaynaa dawadiina waanu haynaa tallaalkiina waanu haynaa aqoontiina waanu haynaa farsamadiina waanu haynaa kuwii xoolaha hayay ee gacan siinayay waa idinka berigii hore xoolaha loo qalqal jiray xitaa xoolaha u qalqalinaya iyagaa wata masaariiftoodii wuxuunbaa ku dadaashaanuna neefkiina u keentaan siday neefkiina idinku daweeyaan idinkuna tallaalaan oo gacan ka siisaan sidaasaynu maanta aan baxayna idinkana waa idiin boorinayna waxaan ka baryayaa inuu hawshaa idiin fudeeyo